subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal sidii aad ku maqasheen idaacaddeenii fiidnimo ee xalay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa waraysi gaara oo uu siiyey v o e da laanteedan afka soomaaliga wuxuu ku xaqiijiyey in dowladda etoobiya ay kusoo wareejisay dowladda soomaaliya boqol iyo labaatan maxaabuus oo soomaali ah oo waddankaasi ku xirnaa uguna xirnaa dembiye kala duwan dhinaca kale ra-iisul wasaaraha ayaa waraysiga v o e da la yeelatay wax looga weydiiyey xaaladaha sicir bararka iyo lacagaha been abuurka ee ay ka cabanayaan bulshooyinka soomaalida iyo ganacsatadaba haaruun macruuf ayuu u waramay waxa uuna ka warramay dowladda tallaabada ay ka qaadayso arrinkan waay gudaha haddaan usoo laabano siyaasada soomaaliya iyo xaalad soomaaliya dhibaatooyin culus oo dhaqaale iyo nololeed baa ka taagan gobolada dhexe beledweyne guraceel caabud waaq magaalooyin fara badan dadkii way diideen inay qaataan lacagtii soomaalida waxay dheheen lacag been abuur ayaa suuqa lasoo geliyey lama qaadanayo doolar keliya ayaan wax ku gadanaa maciishadii way qaadiyooda doolarkii afar milyan buu ku dhow yahay dowladda ma la socotaa maxaa laga qabanaya dowladdu way la socotaa haaruuno waana ognahay waxaanina waa dhibaato soo jireen ah oo wakti fog soo jirtay waxaan u baahannahay marka tallaabooyinka aan qaadayna inaan ka fiirsano tallaabooyinka ugu horreeya oan qaadayna waxa ay tahay inta haddana soo gasho inaan u maareyno si wanaagsan oo uu suuqu ku kalsoonaan karo inaan kobcinno dhaqaalaha in shacabka soomaaliyeed ay gartaan inay muhiim tahay in canshuur la bixiyo in aan ka fikirno markaa kaso intaa ka sokow sida aan ku yeelo lahayn dhaqaale u adeego ummadda soomaaliyeed oo dhan waxyaabaha noogu jira talada waxaa ka mid ah inaan isu keenno guddi khubaro ah oo ka kala yimid adduunyadao dad soomaaliyeed ay ku jiraan oo nagala taliya arrimahaas dowladda soomaaliyana waxay ka leedahay siyaasad ah sidii wax looga qaban lahaa dhaqaalaha abaaraha iyo waxyaabahan dalka dilooday laakiin waxaan rabnaa inaan nidaamka hagaajinno marka hore nidaamkoo hagaajisan inaan qaadno tallaabooyinka ku aadan sida wax looga qaba lahaa arrimaha sicirbararka ood ka hadasha lacagta been abuurka maxaa lagu xalimaya
dalka dawlad baa ka jirta waa la dabagelayaa ma loo dul qaadan doono wax been abuur ah in lagu aafeeyo ummadda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa wax walba oo sidaas ay aaminsan yihiin inay khalad yihiin ama dhibaato u keenayaan inay soo ogeysiiyaan dowladda iyo xukuumadda soomaaliyeed arrinta ku saabsan canshuur bixinta shirkadaha waaweyn oo kale ganacsiga kuwa xawilaadaha kuwa telefoonada cid walba ma ka qaadaa dowladdu mise shirkada aan laga qaadin baa jirta sidii dowladihii idinka horreeyay shirkadaha waaweyn lagama qaadi jirin canshuur marka ma ka qaadaan idinku canshuur maya sideedaba waddanka canshuurta laga qaado magaalada muqdisho aada ayay u yar tahay inta badan canshuurtu waxay naga soo gashaa aeroboortka muqdisho iyo dekeda muqdisho inteeda badan canshuurta waddanka laga qaado aada ayay u yar tahay waana garan karaa dowlad la-aantu waxay keentay dhaqan ah inuu jiro is-aamin darro ahaa dowladda iyo shacabka soomaaliyeed waxa hadda aan ka shaqaynaa kow dowladda inaan aamin ka dhigno dowladda in lala xisaabtami karo dowladda shilan walbool soo gala in shacabka soomaaliyeed ay xaq u leeyihiin inay la xisaabtamaan kow laba saddex afar shan si iyagana ay kalsooni u gasho sidoo kale amni xumo ayaa dalka ka jirta amnigana waxaan bilaabnay inaan wax ka qabanno waxaan soo gaari doonaa haddii ilaah yidhaahdo wakti aan fogeyn in canshuurta la kordhiyo laakiin waxaa muhiima haarunow aniga iyo adiga waxaa naga wada dhexeeya dalka aniga iyo adiga waxaan u adeegnaa ummadda soomaaliyeed qofka ganacsatada qofka dukaanka iyo qofka shacabka qof waliba waa inuu ogaadaa inaan kulligeen u wada adeegno ummadda soomaaliyeed sidaas daraaddeed dowladdu waa aniga iyo adiga waa shacabka soomaaliyeed waa inuu qof walba dowladdiisa aaminaa haddii uu isagu tallaabo qaado dowladda lagu aamini karo oo canshuurta lagu bixiyo annaga isku filnaan doona markaan isku filnaano ayaa qarannimadeena soo noqonaysaa marka waan xasuusinayaa qof walboo soomaaliyeed inuu ogaado dowladdu inay kulligeen tahay marka goormaa laga rabaa shirkadahan waaweyn ee soomaalida kuwa telefoonadoo kale iyo kuwa waaweyn lamidka ah inay goormaad u sheegaysaa inay bilaabaan bixinta canshuur dowladda goormaad diyaar noqonaysaan inaad canshuur ka qaadataan shirkadaha isgaarsiinta waxaan waxay nagala shaqeeyeen in aan ama waxaan kala shaqeynaa in ay la shaqeeyaan dowladda sida aan dadka kaloo dhanba ula shaqeyno wakti bay qaadanaysaa sharciyo ayaa loo baahan yahay waddankan in la meel mariyo wayna ku dadaaleysaa dowladdu baarlamaanka marka la furo waxaan horkeeni doonaa sharciyo kala duwan oo lagu xasilin doono arrimo badan ay arrimahaasi ka mid yihiin si nidaam iyo kala dambeyn waxaana ay aasaas ugu ahaadaan haddii ilaah yidhaahdo way naga go-an tahay laakiin tallaabo walba o aan qaadayno waa inay ahaataa tallaabo la hubsaday lugta meesha la dhigaayana ay tahay meel shacabka soomaaliyeed wanaag u horseedi doonta xasan cali kayre ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo waraysigaasi gaarka ah siiyey v o a haaruun macruufna uu warramay ayuu kaasi ahaa qaybta saddexaad uguna dambeysa oo ra-iisul wasaaruhu kaga hadlaya caqabadaha dowladda horyaalla iyo waxyaabaha u qabsoomay waxaad ku dhagaysan doontaan idaacadaheena soo socda